maamulka gobolka hiiraan oo kaashanaya xafiiska howlgalka taageerida qaramada midoobay ee soomaaliya unsus ayaa dib u diyaatir ku bilaabay qeybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ololahan dib u diyaatirka garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa waxaa si gaar ah loogu sameeyey dhabaha ay kusoo degaan diyaaradaha oo xilliga ka muuqdo burbur xogan cabdaakiin maxamed afrax isku-duwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey ujeedka ololahan maanta halkan waxaa ka wadnaa shaqo aad iyo aad u muhiimsan garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne waxaan dayactir ku wadnaa raanweyga garoonka oo bedihii lasoo dhaafay aan wax dayactir hirin cabashalay ka soo gudbiyeen diyaaradaha iyo kabtanada diyaaradaha annagoo ka jawaabayna cabashadaas ayaan waxaan maanta dayactir ku bilaabnay raanweyga garoonka dayactirkaas oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo unsos oo injineerka uu nagala joogo runtii shaqadan waa shaqo aad iyo aad u weyn oo shaqooyinkii la qaban jiray ka duwan oo aad u muhiimsan xil roobaada nagu soo wajahan oo laga yaabaa garoonka inuu saameyn uu ku yeesho annagoo midaasna ka hortegayno ayaan maanta dayactir ku bilaabnay garoonka gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa sheegay in ka maamul ahan ay ka go-an tahay badqabka garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne annaga muhiimadeen waxaa waa un diyaaraddu in si dhibil ama si aan buuq ka jirin kusoo dego saasaa annaga nooga muhiimsan iskaashigaasna annaga iyo onsoosaan ka shaqaynay waxaana rajaynaynaa ka maamul ahaan mar kasta maamulka wuxuu u taagan yahay u adeegadda bulshada ama u qareemidda bulshada annaga muhiimadeenna wataa bulshadu waxaan rabnaa si nabad leh inay halkan ku timaada marka taasaan iska kaashanay annagii unsos qof kasta oo ka qayb qaatay waan ugu mahadcelinaa kaalintuu ku lahaa ka maamul ahaan annagana mar kastana waxaa doorkeenna waxaa waa un in wax allaal wixii silaad ama wax lagu tari karo inaan wax ku tarno laakiin ma noqon doono dayactiradii hore loogu dayactiri jiray maadaama bil bishan roob ay tahay oo roobku nagu soo wajahan yahay si aan rajaynayna jecel lahay in dadkeena roobkaas ay ka faa'iidaystaan annagana garoonkan ciladihiisana aan rabnaa inaan baabi'inno waa mahadsantiin dulqaadka noola muujiya dhammaan ololahan dib u diyaatirka ah ee lagu bilaabay dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa door muhiima ka qaadanayo dardargelinta howlaha shaqe ee garoonka